madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu furay shir wadatashi ah oo sidaan hore idinkugu sheegaynaba ay ka soo qaybgelayaan madaxdii hore ee talada dalkan usoo haysay iyo siyaasiyiin shirkani waxa uu muhiim u yahay masiirka ummadda soomaaliyeed amaba samaynta go'aammada wadar ogolka ah ee ku salaysan siyaasadda dowladda federaalk ee soomaaliya waa markii ugu horraysa ayaan filayaa inuu yahay shirkii ugu horreeya noocaan ah ee soomaaliya ka dhaca taasna waxa ay ka dhalatay dowladda oo doonaysa inay fuliso siyaasaddeeda ku salaysan in wadatashi lala yeesho dhammaanba qaybaha bulshada si ay markaasi fikir amaba ay aaraa uga dhiibtaan go'aammada masiiriga ah ee soomaaliya u baahan tahay xilliga dowladdhiska iyo kasamata bixinta waddanka dhibaatooyinkii uu soo maray ha noqoto xagga dowladdhiska ha noqoto xagga amniga ee dagaalka lagula jiro khawaariijta ha noqoto dib u qaabaynta dhaqaalaha soomaaliya ha noqoto in soomaaliya ay noqoto dal nabadeed oo dhisan oo siyaasaddiisuna ay deggan tahay taas oo sal u noqon karta in horumarka soomaaliya ay u noqoto sal shirkani waxaa ka soo qaybgalay sidaan idiin sheegay uu shir guddoominaya madaxweynaha qaar ka mid a madaxdii hore dalka madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ra-iisul wasaarayaal hore guddoomiyayaal hore baarlaman ah iyo siyaasiyiin ayaa wada fadhiya waxaana filaynaa in wadatashyada ay halkaas ku yeelanayaan ay noqon doonaan kuwo midho dhal ah oo markaasi aasaas u noqda in dhaqanka ah wadatashiga uu mar walba noqdo dhaqanka salka u ah in go'aammada siyaasadeed iyo go'aan kasta oo waddankaani hore loogu marinayo loo maro